on a little bit. I hope you're having fun listening to VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasaa taariikhduna ay tahay koob iyo soddonka bisha may ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan hataa saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada soomaalida ah ee magaalada nairobi ku dhaqan oo bilaabay inay dhallinyarada kale jiilkooda ka wacyigeliyaan isticmaalka daroogada
horta annaga ka dhallinyar ahaan tusaalahaan oo kale aniga guddoomi ahaan iyo weliba tiimkayguba arrintan waxaan xil iskaga saarnay muddo dheer ka hor weliba bilowgii aan aan aasaasnay tiimkan raja creative youth run ahaantii inaan la dagaalano ama aan ka wacyigelino dhallinyarada drugska wuxuu ahaa mid ka mida sababihii aanu asaasnay tiimka
waxaa kaloo aad maqli doontaan ururka dhallinyarada beledweyne oo bilaabay inay dib u dayactiraan goobaha taariikhiga ah ee magaaladaasi kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaari ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyaasha midooda yurub ayaa wakhti dambe oo isniintii ah isla waafaqay inay xayiraan saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ahaana saliidda laga keena ruushka taasoo qayba ka ah iskaashiga lagu kordhinayo cadaadiska ruushka iyada oo lagu xisaabtamayo saameynta dhaqaale ay ku yeelanayso qaar ka mida dalalka midooda yurub ee aadka ugu tiirsan saliiddaasi ruushka xayiraadan ayaa jaraysa saliidda ruushka ee lasoo mariya badda iyada oo ka reebaysa amaba ka aan saameynaynin saliidda lasoo mariyo amaba lagu keeno dhuumaha dalka aan badda lahayn ee hungari ayaa ku hanjabay inay kasoo horjeesan doonaan xayiraadahan la saaray soo dejinta saliidda iyadoo tallaabadan ay dhaawici karto dadaalkan oo u baahan inay heshiiskan ay ku wada ahaadaan guud ahaanba waddamada xubnaha ka midooda yurub madaxweynaha golaha yurub charles michael ayaa sheegay inuu filayo in danjirayaasha midooda yurub inay si toos ah u taageeraan xayiraadan taasoo qayb ka ah xidhmo xayiraada ah oo imanaya arbacada ugu yaraan shan gantaal ayaa kusoo dhacay saldhigga ballaadhan ee ciidamada ciraaq ee ay joogaan ciidamada maraykanku saxee ku yaala saxaraha galbeed ee dalkaasi ciraaq isniintii shalay waxaana sidaasi sheegay laba sarkaal oo ciidamada ammaanka ciraaq ka tirsan mas-uuliyiintan amaba saraakiishan ayaa sheegay in gantaalahani ay ku dhaceen gudaha saldhigga caynal asad ee galbeedka gobolka ambaar islamarkaana ay sababeen khasaare kooban iyadoo aanay jirin cid wax ku noqotay sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa sheegay in gantaalahani ay beegsadeen keliya dhowr mitir oo ku yaala saldhiggaasi oo gaar ahaan ah halka ay ka degayeen ciidamada maraykanku xubnahan oo magacooda qariyay maadaama aan loo ogolayn ayaana warbaahinta arrimahaasi uga warramay islamarkaana faahfaahin ka siiyey halka dhegeystayaal warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay dhallinyaro soomaali ah oo iskooda isku soo abaabulay ayaa xaafadda islii ee magaalada nairobi ka bilaabay inay dhallinyarada soomaalida ee halkaasi ku nool ay ka wacyigeliyaan dhibaatada maandoorayaasha ka dhasha iyo weliba kuwa maanka dooriya amaba daroogada iyo dawooyinka sida qaldan loo adeegsado arrintan ayaa imanaysa xilli magaalada nairobi ay muddooyinkii u dambeeyey kusii badanayeen dhallinyarada soomaalida ee sida qaldan u isticmaalaya daawooyinka ibraahim cabdilaahi aadan oo ku magac dheer ibraahim deeksi oo ah guddoomiyaha xarunta dalsan oo ay ku midaysan yihiin koox dhallinyaro soomaali ah ayaa waxyaabaha dhallinyaradan ku dhaliyey inay isku xilqaamaan shaqadan ka waraysay amaba uga warramay aan idhaahee weriyahayaga khadar maxamuud xareed
horta annaga ka dhalinyar ahaan tusaalahaan oo kale aniga guddoomiye ahaan iyo weliba tiimkayguba arrintan waxaan xil iskaga saarnay muddo dheer ka hor weliba bilowgii aan aan aasaasnay tiimkan raja creative youth run ahaantii inaan la dagaalano ama aan ka wacyigelino dhallinyarada drugska wuxuu ahaa mid ka mida sababihii aan u aasaasnay tiimka waad ogtahay horta xaafadan islii aan ku noolnahay waxaa joogta dhallinyaro badan aada u fara badan oo soomaali ah ama ha ku dhashaan wadankan ku dhashaan ama soomaaliya ha laga keeno waxaana jira inay draogadu ku hayso ama drugsku ku hayo dhibaato aada u weyn weliba wiilal iyo gabdhaba runaanti khadar waxaa arki jira markii hore soomaaliya in ay daroogada markii la dhaho kale balwadda ay u badnaayeen wiilashu inta badan laakiin halkan kenya weliba nairobi waxaa la arkay wiilashiiyo gabdhihiioo aad moodo inay ku tartamayaanba sidaa la adligeed waxaan isku daynay inaan samayno bal platform iyo magaranaysa meelo dhaqanka lagu baranayo dhalinyarada ay iskugu imaanayaan magaranaysaa markaasna aan at least time gelino si ay uga soo baxaan zuunka ay ku jiraan ee ah daroogada iyo magaranaysa saaxiibka xun waa run ahaantii waan ku guulaysanaa dhalinyaro badan oo balwad lahaa oo nagu soo xirmay baa jiray kadibna noloshii kiskis si ayr oo step step ah drugska uga baxay maantana ka mid a tiimka lafdhabarkiisa iyo weliba kuugu fiican marka aad doonaysaan inaad la talisaan qofka dragka isticmaala dabcan dragga waa uu qaybo kala duwan buu leeyahay jaadka xitaa drag buu weeyey daawadan sida qaldan loo isticmaalayo waa drugs way badan yihiin tusaale ahaan markaad rabtaan inaad qofka kala talisaan arrimahan qaab noocee u wajahdeen waxaan uwajah horta marka ugu horeysa waxaa ku casuunnaa oo ku inveyt garaynaa inuu xarunta tiimka yimaado oo magaranaysa uu nagala soo xarunta nagala qayb galo annagoo og xaaladiisa oo magaranaysaa og in ninkan iyo ama gabadhan inaan ay yihiin dadka inta badan nolosha ka dhacay annagu inkastoo dadka aan taabano ama aan taagadgaran aysan ahayn ay yihiin dadka xoogaa bilowga ah oo magaranaysaa markaas xaaladda ku cusub laakiin aysan ahayn dadka ku fogaaday dadka addictifeka inta badan waxaan aaminsanahay inay inaan ku guulaysano aan wax ka qaban inay aada u yar tahay sababta waa dad u baahan rehabilitation u baahan iyo in magaranaysaa qaab caafimaad oo loola tacaalo laakiin annagu dadka markaas magaranaysaa ku cusub environmentiga draogada ku cusub oo saaxiibadooda wata baan tuu dabna inaan soo qabanno kadibna waxaan aan u bandhignaa platformya culture ah ciyaaro dhaqan waxyaale waxaa jira dhallinyarada soo jiita oo aan haddaad wax oo magaranaysaa practical oo tusaalahaan hadaad dhada dhallinyarada waxaan baraya oo aad qalin usoo qaadato iyo sabuurad waxaa laga yaabaa inaad laba maalmood koo kadib aad weydo hal qof oo ku yimaado laakiin markaad musig u daarto dhallinyarada dhaqan meesha laga qabto workshopyo u furto oo magaranaysaa inta badan dhallinyarada way jecel marka sidaa laaligin waxaan aragnaa dhallinyaradii oo inta badanba magaranaysaa kubad iyo inay meesha yimaadaan waxaan samaynaay oo kale yaan ka hilmaamina geeban baan qabanaa oo futboolah oo magaranaysaa oo fanaanada iyo waxaasaan leenahay waxaa jirta inaan lacaga bixino garummada lacagta ka bixino dhallinyaradii wiilashii intii footboshka bashan ku ah oo jecel waxaan isku daynaa inay kubadda nala ciyaaran oo tiimkan ku darnaa marka cunugii markuu kubaddii dheelayo galabkii galbihii xilliga firaaqada leeyahayn oo xaruntii oo dhaqan iyo dhaantooyin iyo herigo iyo ciyaaro kadib ciyaaro aada u qurux badan ee dhaqanka soomaalida cunug markuu halkaa qofka joogo xoogaa at least environmentgu ka baxaya saaxiibkii waxaan isweynayaan ka waran marka islii oo kale waxay ka mid tahay meelaha ay ku noolaan jireen dhallinyarada badan oo gaangiska lagu eedeeyo dembiyada gaangiska la xiriira ka waran hadda xaaladan gaangisnimada iyo islii
horta waa mahadsan tahay asaal qurux badan horta waan ogeyn islii xaaladeeda khadarow waxaan soo marnay xiliya aada u xun oo xitaa qofku uusan mobeylkiisa intuu banaanka istaag uusan magaranaysaa uusan isticmaali karin laakiin haddii dowladda iyo weliba dadka arintaa ku shaqa lahaa baan dhihi karaa mudnaanta koobaad marka ilaha laga soo tago way leeyihiin sababta waan wada ognahay wadankan waxaa ka jirtay in nimanka gangiska aad loola dagaalamay oo weliba dowladda ay tooganisay laakiin intaa marka laga soo tago waxaa jirta dhalinyaro yaryar oo balwadda dartooda isku dayay inay xitaa mobeelkaaga dafaan oo kuwa hadda aan kuu sheegayno aan ku leeyahay dhalinyarada aan wacyigelinta u samayno aan magaranaysaa xafladaha u qabanno bay ka mid yihiin marka dhinaca ayaga shaqadaan ka qabanan ee ah inaan dhalinyaradii platform siino dhalinyaradii intaan u samayna kaarar ay xaflada ka dheelaan dhalinyaradii inaan isku keenno oo music iyo culture iyo waxooda ay bartaan geemam iyo workshop iyo aan u samayno waxaan aaminsanahay in iyaduna ay qayb ka tahay dadaal kenya ay wado sidii loo nadiifiyo dankan gangiska
arrintan wacyigelinta arrimaha dragska la xiriira maxaa idinku dhaliyay inaad samaysaan waxaa nagu dhaliya runaantii waxaad arkaysaa wiil ama gabar yar oo magaranaysaa hooyo aaba dhalo walaalkaay oo kale ah oo magaranaysaa waxaa jira dad la yirahdo joqora oo wadankan kenya inta badan dadkan daroogada reera darooga ah oo joqora ah waxaad arkaysaa marka wiil iyo gabar soomaaliyeed oo dee duurjooga joqora ah marka xanuun baad dareemaysaa waa wadankiis ma joogo xitaa wadankaag hadduu qofka joqoraa ku yahay waa wax la gartay laakiin nin wadan kale jooga oo haddana joqora ah noloshii ka dhacay laga yaabo hooyii aabana inay sugahayaan saassaa darteed baa nagu dhalisay waxaana noo muuqatay inaan doorkaiga qaadan karno ka dhalinyar ahaan inaan walaalahan atleast aan wacyigelin karno ilaa goormaa soo wadeen hawshan ilaa baan soo wadna insha allah haddana waxaan rajeynanaa ilaa iyo intaan aan ka gaarayno meel walba ee dad soomaali degan yihiin iyo dhalinyar soomaali degan yihiin inaan ka gaarayno waxaan rajeyna inaan wadno hawshaas maxaa isbedelay marka maalinkii aad hawshan bilaabayseen ilaa iyo maanta
waxaa isbedelay maalintii hore horta anagu shakhsiyadeeda isbedeshay oo anoo kale hadda dadkaas social waka ma ahayn markii hore laakiin maan intii aan ilaa hadda aan kusoo dhex jiray arrintan dhalinyarada waxaan bartay waxaa siyaaday shakhsiyadeeda siyaaday leadershipkayga communicationkayga siyaaday wax badan oo aan qalbiga ka jeclaana waxaan aaminsanahay inaan wax badan iga qabsoomeen waxaan ka mid ahaa dadka inta badan jecel inay dhalinyarada soomaaliyeed ay midowdo ay noqdaan dad hal mid ah marka hal qof iyo laba qof oo aad noloshiisa taabato oo aad at least fikirkiisa bedesho iyo si u fakerayo baan aaminsanaha inay wax weyn xaggee ka tahay marka hadda markaan islioo kale fiiriso dee dadku weyna yaqaanaan brograamya markaan qabayna waa nala soo wacaa oo waan ka qayb qaadanaa hadda xitaa kambayna waddankaana ka jira waxaan helinaa dalabyo badan oo kambeyn ah oo laleeyahay waxaan rabnaa in dhaqan iyo dhaantooyin a wax samaysaan aad meesha ka muuqataan marka at least hadda xitaa waxaan mudnaan baan helinaa iyo recognition badan oo bulshada aan markaas
wahgaaga dhegaystayaal kaasi waxau ahaa ibraahim cabdilaahi aadan oo ku magac dheeri ibraahim deeksi oo ah guddoomiyaha xarun la yidhaahdo dalsan oo ay ku midaysan yihiin dhalinyaro soomaali ah oo ku taala magaalada nairobi haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
iyadaydi cugatay wacladay wacladay muujay aynu intaasi dhegeystayaal kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba saare axmed jaamac islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada beledweyne waxaa ku yaala goobo taariikhi ah kuwaasoo ay soo gaadheen dayac xoogan waxaana haatana dhallinyarada magaaladaasi ay bilaabeen inay dib u dayac tiraan goobahaasi si ay dadku u yimaadaan wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warkan nooga soo diray magaalada beledweyne ururka dhallinyarada gobolka hiiraan oo garab ka helaya maamulka gobolka ayaa dib u dayactir ku bilaabay goobaha taariikhiga ah ee ku yaala magaalada beledweyne sida daljirka dahsoon oo bartamaha magaalada ku yaala halka sidoo kalena ay wadaan qorshayaal dib loogu dayactirayo dhammaan aargooyinka ku yaala beledweyne gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi cabdixiish ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaabaha ay ka damacsan yihiin dib u dayactirka ay ku bilaabeen goobaha taariikhiga ah ee beledweyne ku yaala waxaan dhismo ku bilownay daljirka dahsoon oo hadda aad arki kartaan sida uu u yaallo iyo sida uu markii hore u yeelay waxaan suraynaa hadduu ilahay raalli ka dhigo biraha suran calaamadii lagu talagalay waxaan ka taagaynaa oon ka codsanay shirkadda dayax power supply inay naga garab istaagto layrka sidoo kale waxaan ka mamnuuci doonaa ama ka fogey doonaa dadka ku-a ganacsado oo yacni sababi karto ganacsigoodu annagoo markaas aadna ugu xun in maaragtay dad qof muwaadin soomaaliyeed ahoo meel ku ganacsanayo in meeluu ku ganacsado intuu waayo uu habeenkaas gaajoodo annagoo ka xun haddana annagoo fiirinayna populationka iyo dadka siday muhiim ugu tahay inay dhowrtaan daljirkooda waxaan bannayn doonaa wareega markaasi dhallinyartu ay sawiro ugu galaan si shirkadaha ay boorarkooda uga xayisiistaan si hay-adaha samafalka ee ka howlgalo midii shaqo soo dhejinayso iyo midii wax kaleata qabsanaysaba ay boorkooda ugu dhijisto dowla raar ka dhigo sida daljaryada dowlad goboleedyadoo kale ama dalka inay noqoto baabuurta ay ku wareegato dhallinyaraduna ay sawiro ay ku galaan oo meeshii sidii nidaamkii loogu talagalay ay noqoto ayaan ka rajaynaynaa dhismihii gacantii ugu horreey waa marinay waxaa noo dhiman gacantii labaad ee qurxinta iyo inaan maaragtay aan saarno silig maaragtay tayale oo aan ugu ilaalino dhirta lagu tallaalayo xoolaha islamarkaasna qurxin karo sawirada iyo maaragtay biricda halkaas waa ayadana waa waa noo gabagabo waxaan kaleetoon aan ku howl jirna hadduu ilahay raalli ka dhigo inaan aan dayac tirano aargooyinka waaweyn sida argada saldhiga hortiisa ku taalo midda cilmiloos kii la dhisay sidoo kale gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe lagu dayactirayo wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala bartamaha magaalada kuwaasi oo haddii dayactir loo helo qeyb weyn ka qaadanaya bilicda magaalada hadda waxaa inoo qorshaysan oo miiska noo saaran qorshaha wadada buunta sibibiq wadada suuqa xoolaha kor ka soo gasho jidkeedii loo xiray runtii maaragtay arrimo security haddana mar kale awgeed oo ay degan yihiin ciidamada walaalahanahay jabuuti wadadaasoo runtii marinka gaadiidka ay ku dhib qabaan marka la gaaro waqtiyada xiliyada roobka wadadaas waa dhismaheed waa bilaabeynaa hadduu ilahay raalli ka dhigo waqti kooban ayaan kusoo gabagabay doonaa sidoo kale waxaa inoo qorshaysan wado aada ay ugu dhib qabaan dadka degan xaafadda bundaweyn oo cabasho badan ay nooga timid ayadana inaan ahmiyadda labaad aan sii doono ahmiyadda saddexaadna waxaan sii doonaa hadduu ilahay raalli ka dhigo wadada yoobsanta oo dadku ganacsatadaahu ay aada uga dhib qabaan oo aa arkaysid dhiiqada taallo annagoo taas rajaynayno hadduu ilahay raalli ka dhigo inaan saarno interlock insha allah annagoo kaashanayno ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan runtii ganacsatada markii aan anigu si khaasa aan xambad xambad aan u wareystay qof walba way ka go-an tahay in inta hortiisa ah uu saaro interlog annagana waxaan rajaynaynaa in aan levelkii hoose aan soo dhisno oo aan u sameyno habkii biyo ay ku bixi lahaayeen iyo qaabkii xitaa waxaan gaari intaan qaatan waxaan tegay xarunta lagu sameeyo interloga waxaan soo qiimeeyey interloga midkiisa ugu adag halkii mitir waxaa liigu sheegay inuu yahay lacag qadar oo labaatan dollar ah marka reer beled weyne haddii aan isku tashanno garabna ayna siiyaan dhowaan waxaan arkaynaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo ayaa arki doonaan wadooyinka oo wada interlog ah wado weliba isagoo interlog uu saaran yahay xadha midlashi ugu kale kor wareegaan oo aan juc dhahayn hadduu ilaahay raalli ka dhigo marka dowladnimo keliya wax laga sugo waxba laguma gaaro dowladnimadu waa ummad yacni maaragtay hadday isku tashtaan sidaasay dowlad ku yihiin waxaan ka rajaynaynaa inayna garab istaagaan taladaan soo jiidino hadday sax tahay ay nala qaataan aynan baqiilin hantida iyo maalkooda waxaa ka qurux badan inaa maal gurga uu ku yaalo dukaankaada hortiisana ay dhiiqa tahay oo dukaanka qofka wax ka gadanaho oo intuu dhiiqada soo dhex maro oo gudaha kuula soo galo oo maantoona dhac ay kugu soo urto adigoo ganacsato ah waxaa ka muhiimsan inaa hortaada qof walba oo hortiisa u hagaajiyo ururka dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa wada howlo lagu dardargelinaya bilic soo celinta beledweyne inkastoo dadaal ay muujinayaan haddana ma jirto cid taageero rasmi ah la garab taagan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wagaag dhegaystayaal warbixintaasi magaalada beledweyne ka timi haddii aynu intaasi kaga soo gudubno gabagabadii waxaynu maraynaa idaacadda doornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatana inta aynaan gabagabayn aynu mar kale dibo jalleecno dhinacii kaalmaha ee heesaha
dhawaankaaga dhegaystayaal guud ahaana idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacaddan mid ixta isugu iman doonno ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo